wayba geeka la gabagabay tartankeendhahay afartii haafadood een ku weyne ee magaalada baydhabo hana soyoha kabadhni kaen harunta degmada ee magaalada baydhabo afartan haafadee waliba ka tartamahana iyaaro hidihii dhaqanka ee haafad walbeeye aanka keete iyo ona goobtiyo fidhien mas-uuliyiin usuhorka kusimiga madawiinaga ee waana ay wasiirka beero iyo waraabka hildhibaano wasiire ku-xigeenka gobolka guddoomiyaha degmada iyo ku-xigeenka taliyaha ciidamada asluubtee odayaal dhaqameed iyo qeebo shalduwan kusumaga madaweynega waana a wasiirka beera iyo waraabka mudane maxamed xasan fiqi oo uusa ku hadlay haflada tartanka iyo weliba us amaanay barbaarta gaashaama oo iyo hakabadhnay kan ciyaarta hidii dhaqanka iyo aanka kaeto koonfur galbeed iyo dadka haqabanqaabe inaskoyowka nabadi iyo konoolodowka iyo doorashooyinkii abaaro ay ku jiraan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya sidii wallan ku qabado lahay kusimaha oo ku hadlowna wayba u seeray
labadii kooxood ee halkan ku tartamaysay isha iyo horseed iyo labadii ka horraysay ee ahaa bardaale iyo iyo holwadaag dhammaantoodba waxay muujiyeen dadaal magaca maamulka koonfur galbeed anoo ku hadlaya marka ugu horrayso waxaan leeyahay hambalyo arrintaasi waxay muujinaysaa amniga iyo horumarka aan ku soconno waana runtii waxaan mahad gaar u sii jeedinayaa guddoomiyaasha xaafadaha rag iyo haween iyo maamulka degmada iyo kan gobolka iskaashigooda oo suuragal ka dhigay marna inaan abaar la tacaalno marna inaan ciyaar micnaha muxuu ahaa oo dadka isdhexgalkiisa ah la soo bandhigo waxaan si gaar ugu sii mahadcelinayaa hay-adda interbiis ee micnaha qaybtan isu imaatinkan abaabulkeeda iska lahayd iyadana si gaara ugu mahadcelinaynaa ma raba inaan warka ku dheeraado muddo dheeraan ciyaar fiirsanaynay wakhti dheeraan fadhinay dadku waa daalayahay labadii kooxood anigu ma kala saari karo laakiin waxaan caddayn karaa oo keliya inaan labada kooxba aan si fiican ugu wada sabcinayey oo iga yaabiyeen runta marka loo hadlo garsoore haddaan ahaan lahaana labada kooxba aniga maanta waa guulaysteen aan dhihi lahaa koox ma reebeen runtii laakiin sida guddigii noo qaabilsanaa hawshaasi oo aqoonta u lahaa ay noogu sharaxeen annagoo raacayna ayaan waxaan jeclaystay runtii intaan garsoorka la gaarin aysan garsoorka go'aanka qaadan aniga nafteeda go'aanaan qaatay waxaana u malaynayaa go'aankaas aan qaatay waa waa soo dhoweeyeen guddiga kooxda muxuu ahaa magaca ee ku guulaysatay xaafadda horseed waa u hambalaynayaa kooxda xaafadda ka socotay muxuu ahaa ishana runtii gabdho waxaa u dheelayay isbiiritkooda aad u sarreeyey ma ahaynba in ayagana laga reebo ma ahayn laakiin labadooda waa u hambalaynaynaa labada isku soo hartay ee ah xaafadda horseed iyo xaafadda holwadaag insha allah waxaan u rajaynaynaa ayagana middii guulaysatay insha allahu inay ayagana abaalmarin heli doonaan waa dhammaanteennaa guulaysanay maamul koonfur galbeedaa guulaystay xaafad ma guulaysan degmada baydhabo ma guulaysan ceel berde ilaa iyo baraaba intuu dhexaysaa guulaysatay waa mahadsantihiin haddana waxaan filayaa guddoomiyaha kulley noo sheegi doonee waybasaas oo kale meelo ku hadlay guddoomiyaha degmada baydhabo waana aaduga magaalada cabdulaahi ali watiin wayna uuse dhiirigii dhallinyaradii ka tartamay intiyo sii wadaan iyo koranka qaadan ciyaaro noon oo kale e si inin dhugna hiddaha iyo dhaqanka soomaalida gaar ahaan deegaanada koonfur galbeeda kaasuuse guddoomiyaha cabdulaahi ali watiin uuse sheegay inti sida keliya laka ilaali koryeeta joogtay u qabashada nooc oo kale maytaawimaybomiilan ee meelaha ka bandhiga xaqiiqda ciyaaro cajiib eh on aftarkan anfirdan maarna in ciyaaro noocan oo kale maarna baydholaha ka bandhiga kor anfirdaana oo waana in eedna muhiim gata ma isdhexgalka bulshada muhiim gata maybo xaqiiq laha bandhiki taasoo horsees maarna amniga iyo nabadgeeka baydhow ka jara iyo isdhexgalka bulshada maarna meeliya deersna geek maybo ka jarta iyo amniga ilaahayna siyamay buu ahaa yaa xaqiiqda ya fuudaay yaa ilaahayna in fuudaay ilaahayna kama hadnagaana marka xaafadii tartamen mayn baa markoo may lahaa hambalyoosing lahaa lamada xaafadeed xaafadood guulaysamay booyoon eedadan kaan baliyee insha allahu hadde mayd rajayn hadde in hooba sanad dhammaad ciyaaro kale oo maaran xaafadood kalan qayb qaadan yoona hooba sanad dhammaad yoon may boka qayb qaadan doonan ya insha allahu ya ya yaa ka rajayna waan hoob ilaahay may rajayn hadde in isdhexgalkan bulshada la adkaayay amnigin la adkaayay lala shaqeey ciidan ciidanka amni lala shaqeey maamulka gobolka degmo iyo may iyo dawladda koonfurka iyo shacabka may baskiiri man iyo muhiimadii marka heedi maarin hasko qooli oo fankan maarin tala qooli may babidi may boyan eed may eedan kama hadagan haqiiqdi iyo maarin marta sharafta qayb gal may eedan kama hadagan marka da ciyaarta may buwan tamaka dhamaana xaafadooga oo ka qayb qaadana maarin oo in suurtu kan jaan ka faaisan in suurtu galna yoon may bo insha Allah marro may boyon way qowdan oo limay buwana ka qayb qaadan doona insha Allah xaafadooga hadda ku guuleysmay boyon may bon hambaliye mayla hadda ciyaartiisanka bandhiga may booto ka damay rajaane qaldaadka dul suubidhon dhiine walkas la soxo ciyaaro nadiifa may boo oo dhaqanka waafaqsan may boo in talaka bandhigkooda ya ya ya ya insha allahu rajaane wayba tartanka laamada ber usus daraari dadweyne fara badan iyo hafeersoyahanka bahna waanay ka abuurtay hasuus dembe oo berisamaadka hayti taasoo qof walba daa'is isu ku badanta afartan sana usradan hasustay taarig dabat islamarkaasina da-adaha turoogda iyo ankabuur aragsananti u yaaran yaaranoon oo kale hidahayo dhaganka barbaarka iyaaro bilaan in mageliya haytay iyaar fiirsadowje eedlanka damaashaada jaray balse tan sohoy iyo weliba yankadhaka maase haafada magaalada baydhabo isdhahgal eedan fayla